Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ku nool dhalinyaro badan oo noloshooda ka maareeya iibinta buskudka, rootiga, iyo xalwada, kuwaas oo ku kor ganacsada gaari-gacanno ay ku wareejiyaan macmacaanka si ay bulshada ugu iibsadaan. Cusmaan Jaasow Ibraahin, oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne ku iibisa buskudka, rootiga iyo xalwada, ayaa raadiyo Berlula uga warramay sida nolosha qoyskiisa ugu maareeyo, isaga oo dhalinyarada kale ugu baaqay inay shaqeystaan.
bismillaahi magacayda saddexan waa Cusmaan Jaasow Ibraahin waxaan iibiyaa buskudka xalwada iyo wixii ku iibiyaa magaalada Beledweyne Gaarigan ku saaran agabkan buskudka iyo xalwada xagee baad geysaa inta badan?
inta badan waxaan geeyaa xaafadda Howlwadaag Gooshin Xawtaako iyo dhan walba meesha bulshada u badan tahay oo wax ka hela ayuu soo gelaya Intii aad shaqadan waday, imise sano ayaad gaaraysaa?
adiga taqriiban hal sano iyo bar ama laba sano meelahaas aan wado insha Allah Ma jirtaa caqabada aad kala kulantay bulshada intii aad waday shaqadan?
caqabada kuleyta markaad wax gadayso qof wax gadaa tahay caqabada waa la kulmaysaa qofa wuxuu rabo kalaanta wuxuu ku leeyahay intaasaan rabaa wuxuu lacago yar wata wuxuu ku leeyahay intaa wax badan wax badanaan ku rabaa caqabada caqabada waa iska bayin marka waa iska badin Noloshaada ma ku filan tahay? Ma ku maaraysaa?
maasha allah intii noloshayda magaalo joogayda iyo wixii waxbarasho oo kalaanta waa ay u filan tahay waa waa ku maaraan noloshayda Miyay jirtaa xaas iyo caruur aad ka maarayso miiskani?
haa si fiican xasan leeyahay waa ka maarayaa sida waalidka kale waa ka maarayaa jaamacadaan dhigtaa waa ka maarayaa sidoo kale iskuullo barafad iyo waxaas aan iska dhigtaa habeenadii waa ka maaraya waxaas o dhan waan ka maaraya iyo guriga kirada iyo wax dhan waan ka maaraya
Maxaa baaqooda u diraysaa dhalinyarada shaqla'aanta ah ee ku nool magaalada?
Ee, waxaan baaq ugu dirayaa qof walba inuu shaqaysto oo dhiidkiisa hoste oo maxay ahda- oo shaqadiisa ama dhiidkiisa cuno Ee, nimaan shaqaysan koob shaax waa ka xaran ay Soomaali hore u dhahday marka qof walba ha shaqaysta